xilli weli puntland ay dagaal culisi kula jirto dagaalamayaasha daacish oo sannado fara badan ku sugnaa buuraleyda gobolka bari halkaasoo ay dowlad goboleedka puntland sheegtay inay kula wareegtay saldhigyo fara badan islamarkaana khasaare ku gaarsiisay daacish ayaa shirka golaha wasiirada ee puntland oo ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari laga soo saaray baakh loo diray heedaha samafalka ee caalamiga ah iyaga oo sheegay in in ka badan ilaa iyo sagaal iyo toban kun oo qoys ay ku barakaceen howlgallada militari ee ka socda buuraha cilmiskaad ee gobolka bari ugu horeyn golaha wasiirada ee maamul goboleedka puntland ayaa bogaadiyey ciidamada howlgalka ciribtirka waxaa loogu yeeray argagixisada buuraha puntland sida uu ku warmay wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka puntland ciidiid dirir
sida wasiirka arrimaha gudaha uu sheegay shirkii golaha wasiirada maalinta khamiista ka qabsoomay degmada boosaaso madaxtooyada dowladda puntland marka koowaad waxaan hambaliyo iyo bogaadin gaadhsiinaya ciidamada geesiyaasha soo majeestayaasha ee puntland oo runtii guulo la taaban karo ka gaadhay argagixisadii caalamiga ahayd ee ku soo duushay soomaaliya gaar ahaana buuraleyda calmiskaad inay guulo ka keeneen saldhigyo horle ay ka qabsadeen saaka iyo shalay iyo siddeeddii maalmood ee u dambaysay deegaanada horle ay maanta ka qabsadeen ay ka mid ahaa dugsigoodii tababarka maaragtay meesha la yidhaahdo aldacwa meesha la yidhaahdo oo meesha ahayd ay dadka afkaarta qaldan maskaxda kaga dhaqi jireen in laga qabsaday runtii waa arrin bogaadin mudan waa arrin hambalyayn mudan maaragtay waxaad ka arkayseen maaragtay maaragtay sawirada ay daroniis ku qaadeen iyagoo baxsada oo cararaya oo saldhigeedii ka cararaya oo awoodi waayey inay ciidamada xabad ku soo rigaan in maaragtay la soo sawirayey qoryahoodii iyo daroomadoodii ay ciidamada ku weerarayeen oo isku rakiban loogu tegey godadkii loogu galay ay hayn waayeen godadkii ay hayn waayeen ku jiri kari waayeen godadkii waa arrin maaragtay farxad leh oo guul leh oo aan hore looga baran meelaha argagixisadu weerarto waxaa la arki jiray inay ka sayid caleeyaan oo cid kastoo ay dagaal iskaga hor yimaadaan ay dhibaato gaadhsiiyaan ama ka furtaan meelaha ay joogaan si xawliya ciidamada puntland gelin ilaa gelin saacada gudahood iyadoo dhulku adagii hollug ay tahay oon aan gaadiidgelayn inay ka furanayaan goobihii iyo ay ku dhuumanayeenoo ah dhufaysyo tooraboora oo kale ah oo aad u adag oo kuwii afghanistaan xilligeedii diyaaradaha oo keliya lagu duqaynayay ciidamada puntland inay lug ku gelayaan oo qori ula gelayaan waxay haystaana ka furanayaan dagaalkaasoo la qorshaynayay inuu muddo badan bilo badan socdo waxaa muuqata inuu wiiga qaybtiita koowaad kusoo afjarmi doono insha allah sida ay hadda ku socoto aad iyo aad baan u bogaadinayaa ciidamada puntland guulaha ay ka gaadheen maaragtay iyo saldhigyada hor leh oo kuwii ugu muhiimsanaa ay ka qabsadeen shalay iyo maanta shirka ayaa sidoo kale waxaa ammaan lagu jeediyey shacabka gobolka bari ee guud ahaanba kuwa puntland kaalinta ay ka geysteen dagaaladaasi lagala horjeedo daacish sida wasiirku mar kale uu sheegay shacabka guud ahaan gobolka maaragtay bari iyo raas casayr inay meel walba abaabul ka galeen ay dowladda iyo ciidamada isgarab taageen inaanay jidin jid ay hadda ku baxsanayaan oo maaragtay deegaanada dadkii joogay oo is-abaabulay ay ciidamadana xogna siinayaan kaalmaynayaan u gurmanayaan meel ay u baxsanayaan oo aanay jirin oo deegaanka dadkii joogay ay ciidamada puntland gacan siinayaan iyagoo shacab oo is-abaabulay kaalmada ay gaadhsiinayaan maaragtay ciidamada iyo dadka soo barakacay intaba waxaa kaloo ku boorinayaa oo ku bogaadinayaa dadka shacabka deegaanada deganaa sida guusha ay maaragtay u soo degdegtay inay u garab istaagaan inaanay maaragtay wixii xoga ay helaan ciidamada soo gaadhsiiyaan inay maaragtay dadka ganacsatada ee maaragtay soomaaliyeed ee reer puntland meel ay joogaan dabadiiyo gudaba inay isla garab taagaan ciidamada dowladda puntland iyomaaragtay wixii taageera oo moral ha ahaato ama material ha ahaato sida ay sheegtay puntland ku dhowaad ilaa iyo labaatan kun oo qoys ayaa ku barakacay colaaddaasi dadka ku barakacay colaadda gobolka bari ayaana ahaa dad ku noolaa deegaanada ay dagaalamayaasha daacish ku sugnaayeen hase ahaatee markii dambe laga saaray ayay dadkani ka soo barakaceen iyagoona ka cabsi qaba inay waxyeelo ka soo gaarto howlgallada militari ee ay puntland halkaa ka wado wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maarinta masiibooyinka ee dowlad goboleedka puntland ubax cabdiraxmaan xirsi ayaa ku baaqday in halkaasi la geeyo gargaar nololeed oo degdeg ah si loo daboolo baahiyaha aasaasiga ah ee qoysaskani maadaama in in ka badan ilaa iyo sagaal iyo toban kun oo qoys ay ku barakaceen dagaaladaasi sidoo kale shacabka puntland ayay ugu baaqday inay arrintani gacan ka geystaan shirkaasi sidii waxaa ka soo baxay baaq degdeg ah maadaama puntland ay ku jirto xaalad degdeg ah oo dagaal oo lagula jiro maxaa la oran jiray argagixisada caalamiga ah ee isis waxaa jiray bacdamaha sanadkii ay yarayd roobabkii guga iyo dayrtii labaduba ay ku yaraayeen deegaanada puntland oo aanay si fiican uga da'in oo ay jirtay u nuglaansho aad u badan oo bulshadu ay u nugushahay xagga nolosha in haddana ay jireen colaado iyo dagaallo ka dhacaya deegaanada puntland oo qabali ah kadibna uu dhacay dagaalkan weyn oo dowladdu ay kula jirto argixisada waxaa jira markaa barakac aad u xoogan in ay deegaanadeenii aad u barakacayaan dadkii oo colaadahaasi ay saameeyeen noloshii dadka ku noolaa deegaanada puntland waxaan halkan ka diraynaa baaq ee caalami ah oo aan u dirayno hay-adaha caalamiga ah donariska un-ka iyo international bartinerska nagala shaqeeya arrimaha bini'aadantinimada in ay jirto xaalad aad u daran oo dadkii ay soo barakacay in ay ugu qiyaasaya tiradooda ilaa qoys in ay ku sugan yihiin xaalad barakac oo ay u baahan yihiin kaalmo bila'aadan oo deg deg ah markaa waxaan halkan baaqan u diraynaa hay-adahaas caalamiga ah donariska iyo international bartinariskaba in ay mataqaanaaye nagala qayb qaataan waxaan sidoo kale baaqayga halkan uga dirayaa bulshada reer puntland inay isu taagaan isgarab taagga walaalahooda taagta daran ee kasoo barakacay deegaanadaas ay ka jiraan colaaduhu marka baaqayagu intaasuu ahaa kulanka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka puntland waxaa kale oo looga hadlay xaaladda waddooyinka boosaaso iyadoo dowladda hoose ee boosaaso iyo dowladda dhexe ee puntland iska kaashanayaan dib u furidda waddooyinka boosaaso si kor loogu qaado bilicda iyo amniga magaaladaasi sidoo kale in la dardargeliyo shaqooyinka horey u socday ee dhismaha dayactirka iyo dib u habaynta waddooyinka guud ahaan gobollada puntland wararka s b s